warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
daahir amiin jeesow oo ka mid a xubnaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya inta badan lagu tiriyo kasoo horjeedka nidaamka federaalka ee soomaaliya islamarkaana marar badan ka hor yimid hanaanada federaalka ee soomaaliya una muuqda shaqsi inta badan abaabula kana shaqeeya sidii loo burburin lahaa waxa dhisma ayaa waxa uu sheegay in wafdiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu hogaaminayo ee jooga magaalada kismaayo wax kastoo ay magaalada kasoo qaadaan islamarkaana xal kasta oo baarlamaanka jubbaland ay ka keenaan uu noqon doono mid aan meel mar ka noqon doonin baarlamaanka federaalk ee soomaaliya isagoo ku goodiyey tallaabo aysan qaadi doonaan sida uu sheegay waxaana uu sheegay in habaydhaateen aysan aqbali doonin natiijada waf safarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali shambaake uu ku jooga magaalada kismaayo kuna dhammaynayo wixii madmadowey ka jira baarlamaanka jubbaland waatuu baarlamaanka aflagaadeey waatuu madaxda qaarkeed u aflagaadeey waatuu yidhi wax baan qabgubaya annaga iyo ra-iisaalaha isku xafiis markayna annaga xafiiska inaan xakumo xilliga ugu horeeyo baarlamaanka u fadhiisto haddii beri noqoto haddii saadaba ay noqoto hadday sabdiga noqoto waktiga ugu horeeyo baarlamaanka fadhiisto codaan la gelinaya mooshin baarlamaankana waajib ku waaye qaraar baarlamaan inay kasoo saaraan sharci kasta oo la qalooci marka inaan saanaa fiican ra-isul wasaaraha iyo annaga ra-isul wasaaraha gobolada dalka ee aan annaga matalna iyo iyo muxuu ahay noo nooma dhexeeyo oo dadka annaga aan matalna shacabka annaga aan matalna annagaa og dhibaatada annagaa sharciinanayaalkii annagaa meesha ay wax ka qalloocdeen og qaraaraa soo baxaayo qaraar ka soo baxay baarlamaan ka soo baxaayo adduunka hor dhaceyo adduunka dib dhacdaasaysaxibkaas seetan karabtaa daahir amin jeesow iyo koox saaxiibadiisa ayaa dhowaan mooshin ka geeyey baarlamaanka jubbaland baarlamaanka federaalka kaasoo la aaminsan yahay inay qeyb ka yihiin madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya xubno ka tirsan oo dagaal kasoo riixaya waxaana si kastoo ay ahaataba dowladda jubbaland iyo puntland iyo weliba dowladda federaalka xubno ka tirsanba ay sheegeen in go-aankaasi uu ahaa mid khaldan waxaana daahir amin jeesow weli uu ku adkaysanaya in wax kastaoo xalow laga gaaro baarlamaanka jubbaland mooshinkooda ay sii wadi doonaan isagoo laba gool uu goldaraystay inay helaan mooshin ama kooram ay codka kalsoonida arrintaas ugu qaadaan waayo annaga arganaga ma aha ra-isul wasaaraha annagu ra-isul wasaaraha arganaga ma aha waxa aan keenayna waxa weeye shuruucdii dalka oo la qalmaciyey toosintooda waayo mooshinka marka wax iska quseeya ma aha shaqadii shaqawadeedkiisii ee caadiga ah ee dalka soomaaliya oo dhan waxa u lahaa ayuu ku tagay mana aha runtii in la siyaasadeey safarka ra-isul wasaaraha iyo iyo gobolada uu tagaayo kismaayona waxay kamid tahay gobolada dalka soomaaliya xal uu leeyahay inuu tago
haddii jeesow iyo saaxiibadiisa ay ku guulaystaan mooshinka inay meel mariyaan oo baarlamaanka horgeeyaan waxaa humanti ah in jubbaland iyo dowladaha kale ee federaalk ee soomaaliya ay qaadan doonaan qaraar iminka aan muuqan waxaana dowladda jubbaland dhowaan ku dhawaaqay in guud ahaanba ay kalsoonida kala laaban doonto dowladda federaalka xubnaha gobolladeeda ka jooga ay ka masaafurin doonto taa beddelkeedana ay la soo bixi doonto xildhibaanada iyo golaha wasiirada ee jubbaland ka soo jeeda ee ku sugan gudaha magaalada muusha ka namida dowladda federaalk ee soomaaliya